إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amaa bacd waxaan insha allahu bilaabaynaa maanta oo hijiriyadu tahay kun afar boqol iyo soddonkii bishii saddexaad saddex iyo tobankeedii oo maalin talaadaa ah kitaabka riyaadu saalixiin lilimaami muxyidiin abu zakariya yaxya ibnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein ibnu xisaam tarjamada imaamu nawowi raximahu llahu tacaala ayaan wax yar marka hore u hormarinaynaa waxaa la yidhaahdaa yaxya ibnu sharaf ibnu muri ibnu xasan ibnu xusein ibnu xisaam ibnu maxamed ibnu jumuca alxisaami alxawraani alshaaficiy kunyadiisa abu zakariya ayaa la yidhaahdaa ma uusan dhalin wiil zakariya laydhaha iyo wiil kale midna oo caruurba ma dhalin oo ma guursan ee kunyadaas unbaa loo baxshay waxaa laqab ahaan loo yidhaahdaa muxyadiin inkastoo uu shiiku diidi jiro oo arrintaas inkiri jiray waxaa loo nisbeeyaa xisaam ibnu maxamed ibnu jumuca xisaamkaasoo awowayaalkiis mid ka mida ah laakiin xakiim ibnu xisaam aan aabihiis ahayn oon saxaabigaas looma nisbeeyo magaal ahaan waxaa loo nisbeeyaa magaalada xawraan xawraan waa naaxiya kabiira waasica oo waxa weeye magaalada dimishqa ka xigta dhanka qiblada xaafado dhan oo dhankaas qiblada ka xiga ayaa laysku yidhahdaa dhul dhan oo dhulbeereed iyo u badan ayaa laysku yidhahda magaalada nawaa la yidhaahdo ka mid ah ayuu ku dhashay wuxuu dhashay bisha maxaram bisha muxaram lix boqol soddon iyo kowdii magaalada nawa ayuu ku dhashay aabihiis ayaa halkaas ku barbaariyey yaryaraantiisii ayaa waxaa ka soo baxay calaamado wan wanaagsan oo tusaya himmadiisa iyo raqbada iyo jacaylka uu u leeyahay diinta culimmadiisa mid ka mid ah oo laidhaha sheekh yaasiin ibnu yuusuf azarkashi wuxuu yidhi waxaan arkay muxyadiin yacni wuxuu la jeedaa yaxya ibnu sharaf isagoo toban sano jira magaalada nawa jooga oo caruurta magaaladaasu ay ku dirqinayaan inuu la cayaaro asna uu diidayo oo ka cararayo oo uu booyayo oo uu dhibsanayo ku dirqinta ay ku dirqinayaan inay la cayaaro qur-aanka ayuu aqrinayo yidhi xaaladaas arrintaasaa qalbigayga taabato waan jeclaystay yidhi markaas aabihiis ayaa dukaan keenay oo dukaan u dhiibto yidhi iigad sidaasoy tahay beeca iyo wax soo iibintu kama mashquulayn qur-aanka ee xaaladaasu qur-aanka ku aqrinayay markaasaan wuxuu yidhi waxaan u tegay macallinkiisii qur-aanka markaasaan ku idhi carruurkan waxaa la rajaynayaa inuu noqdo aclama ahli zamaanihi waqtigiisa dadka jooga kan ugu oqoon badan uguna suhdiga badan dadkana ilaahay inuu ka anfaca dhacday ku dadaal markaasuu ugu yidhi yidhi munajimun anta maxidiga sheeg baa tahay markaasaan ku idhi yidhi may inamaa antaqaniy allahu bidalika allah iga hadlinaya macnaha imaaraad amaaraad ama calaamado aan ku arkay aan uga hadlayaa weeye amaarado ama calaamado ayuu ku sheegay hadalkaasoo ku yidhi aabihiisuu marka u sheegay yidhi hadalkii markaas aabihiis ku dadaalay ilaa uu qur-aanka xifdiyey isagoon qaangaarin kadib magaaladiisii ayuu waxbarashadii kasii watay maadaama himadiisu hima caaliyo aada u sarrayda ay ahayd magaaladiisiina waa cilmigii yiilay markuu qaatay wuu kaafi waayey wuxuu go-aansaday inuu rixlo sameeyo aabihiis marka wuxuu geeyey magaalada dimishqa isagoo toban dimashqa isagoo toban iyo sagaal sano jira madarasada rawaaxiya la yidhaahdo halkaas ayuu degay halkaasuu ku baaqi ahaa shan sano oo uusan dhinac u seexanaynin macnaheeda ma ahan inuu waxa weeyaan uusan seexanayn laakiin macnaheedu dhinac u seexa ma hadii la yidhaha waxa weeyaan xusulku inta gacanta dhulka ku muto oo calaacasha barkado ayuu markaas wuxuu samaynayaa markii hurdadu uu ay si fiican u qabato ayuu dhacayaa markuu dhaco waa soo toosaya markaasuu ta'liifkii iyo qiraa'adii uu waday ayuu sii waran sii wadanaya afar bilood iyo bar ayuu ku xifdiyey kitaabka la yidhahda tambiih oo fiqiga shaaficiga ah kadib intii ka hartay sanadaas oo ka dhimaneed ayuu wuxuu ku xifdiyey rubac ka mida muhadabka oo uu wuxuu galay inuu sharxado oo culimmadiisa dushadunta ku akriyo uu ka wixii fawaa'ida iyo wixii sharaxa uu ku dul qorto shiikiisii kamaaludiin isxaaq ibni axmed almaqribi kadib isagiiyo waalidkiis ayaa xajiyey xajkii markay kasoo laabteen magaalada madiinatu rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalama ayuu biliya bar joogay kadib magaaladii nawaa ayuu tegay toosuu uga soo wareegay waxa weeyaan waxbarashadiisii ayuuna dib usii watay wuxuu maalintii qaadan jiray laba iyo toban darsi laba darsi oo kitaabka wasiidka la yidhaahdo fiqi shaafici ah iyo hal darsi oo muhadabka oo fiqi shaafici ah iyo hal darsi oo ah aljamcu bayn bayna asaxiixayn oo axaadiista bukhari muslim isku waafaqeen iyo hal dersi oo saxiixulmuslim ah iyo dersi fi lumac libni jinniyi ah iyo hal dersi oo islaaxulmantiq ah iyo dersi sarfi ah iyo dersi usuulu fiqi ah iyo dersi asmaau rijaal ah iyo hal dersi oo usuuludiin ah oo caqiida ah oo weliba dersi kasta uu uu tacliiqaad ku samaynayo oo alfaada mushkilkaa uu sharxayo sharxooda ku qoranayo cibaaraadkooda uu ku caddaysanayo oo wixii dabdi u baahanaya shaqal uu dabdinayo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala waqtigiisi ayuu u barakeeyey wuxuu yidhi waxaan damcay mar mararka ka mid ah inaan ku mashquulo caafimaadka inaan barto kitaabka qaanuun dibi la yidhahdaan soo gatay uu yidhi markaasaa qalbigii iga mugdiyoobay qalbigiiyaa mugdi iga noqday maalmaan jooga yidhi aanan awoodin inaan ku mashquulo waxbarashada markaas ayaan wuxuu yidhi kitaabkii iska gaday markaasa qalbigii alla ii nuuriyey qalbigii markaasa ilaahay i nuuriyey zaahid ayuu ahayo caan wuxuu ku ahaa zuhdiga oo mathal kuma lahayn dhankaas wuxuu waxa weeyaan cuni jiray aabbihiis wax yar uu u soo dhiibo afar iyo labaatankii saac hal hal mara habeenkii bacdalcisha ayuu wax cuni jiray subaxdiina biyo ayuu cabi jiray arrintaas marka lagala hadlo oo la yidhaahdo war arrintan waxay kugu keeni kartaa inaad daciifto oo markaas hadhow aad waxbarashadii iyo diinkii awoodi weydo ee maa cuntada wax qudaarta iyo waxaas cuntid wuxuu dhihi jira waxaan ka cabsanaya haddaan wax cuno in waxa weeyaan hurdo iqabato oo markaasna aan ka caajiso weeye waxbarashadii iyo cibaadaadkii iyo khayraadkii sababtoo ah siduu yidhi imaamu ibnulqayim aljawsi raximahu llahu tacaala man akala kathiiran shariba kathiira qofka hadduu wax badan cuno wuxuu u baahan yahay cabitaan aada u fara badan waman shariba kathiiran naama kathiira qofka haddii uu cabitaanka badsadana hurdada ayuu badsadaa waman naama kathiiran khasira kathiira qofka waxa weeyaan hurdada badsadana wax badan ayuu khasaara oo waqtigiisa ayaa dayacma saasuu marka iskaga ilaalinaya cuntada iyo cabitaanka si hurda ay uga yaraato si hurdadu ay uga yaraato culimo aada u fara badan ayuu leeyahay culimmadii xadiidka aaday u fara badan uu ka bartay waxaa ka mid ah asheekh imaam asheekh alimaam alqaadi alkhadiib cimaadudiin cabdulkariim ibnu lqaadi jamaaludiin cabdisamed ibnu maxamed almacruuf bibni xarastaani waxaa ka mid ah shaykhu shuyuuq sharafudiin cabdulcasiis ibni maxamed ibni cabdilmuxsin alansaari aaday u fara badan yihiin culimmadiisa fiqiga waxaa ka mid ah alcalaamatu alfaqiihu lmufti kamaaludiin abu ibraahim isxaaq ibnu axmed ibnu cuhmaan almaqribi ashaykhu limaam alcalaama mufti sham kamaaludiin abulfadaail iyo keyrkood culimo aada u fara badan usuulu fiqiga oo kaleeto alqaadi abulfatxi kamaaludiin cumar ibnu bundaar ibnu cumar ayaa ka mid ahaa luqada oo kale abulcabaas kamaaludiin axmed ibnu salim almisri annaxwi ardadiisu aaday u fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa alxaafidu zaahid calaa-udiin cali ibnu ibraahim ibnu daawuud ibnu sulaymaan abulxasan ibnu cadaar ashaafici iyo keyrkood oo aada u fara badan kutubo aada u fara badanna wuu alifay oo tasaaniif aada u badan ayuu alifay tasaaniiftiisa waxaa ka mid ah kitaabka la yidhaha rawdaha kitaabka rawdaha ayaa ka mid ah oo ah mukhtasaru sharxi lkabiiri liraafici kitaabkaas oo cumdo u ah madhabka shaaficiyada waxaa ka mid ah sharaxa saxiixulmuslimka oo uu ku magacaabay alminhaaj waxaa ka mid ah sharxulmuhadabka oo uu ku magacaabay majmuuc oo ilaa baabu riba uu gaarsiiyey uuna ka dhinta isagoo dhex wada minhaajka ayaa ka mid a minhaaju daalibiin la yidhaahdo oo caanka ah oo aada dulaabta u akhristaan waxaa ka mid a tadhiib alasmaa walluqaat waxaa ka mid a kitaabkan akhrisayno riyaad saalixiin waxaa ka mid a aladkaar iyo qeyrkooda aada u fara badan ayuu leeyahay oo kutubo kulligood wada faa-iido badan ah ilaahay raadiha ka noqdo wuxuu dhintay lix boqol toddobaatan iyo lixdii markay ahayd hijiriyada isagoo afartan iyo shan sano jiran weli guursan radia allahu tacaala canhu wa ardaa bismi illaahi araxmaan iraxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan kitaabka ku alifayaa uu yidhi sheikha allaha arraxmaani naxariis guud naxariista naxariista caamka oo addoommadoo dhan ay wada haystaan weeya naxariista oo raxmaanka oo muslim iyo gaal kulligood waa wada haystaan caafimaadka iyo cunidda iyo risaaqada iyo nacawda iyo wax la tiri kara maaha wa in tacudu nicmatallahi laa tuxsuuha waa nicam aada u fara badan allaha araxiimi naxariista gaarkaa naxariista oo muminiinta u naxariista muminiinta naxariista ilaahay u naxariistaoo gaarkaa waxaa ugu horeeya iimaanka uu ilaahay adduunka ku siiyey subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a ilaahay naxariista goonida oo uu siiyo raadi ahaanshadiisa iyo jannadiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aakhiro siiyo alxamdu mahad lilaahi allah ayuu u sugnaaday ilaahay baa mahad iska leh allaha alwaaxidi ee keligiis ah allaha keligiis ah ayaa mahad iska leh alwaaxid fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi wa istixqaaqihi bilcibaada ilaaha waaxidkaa fii daatihi daatahan waa waaxid laysa ka midlihi shay wa huwa asamiic albasiir ilaahay daatahan waa waaxidoo daatadiisa wax shabaha ma jiraan ilaahay weyne subxaana wa tacaala sifaaddiisa iyo asmaadiisa waaxidu ku yahay wax shabaha ma leh xagga sifaadda oo tilmaamaha uu leeyaho kale wax le ma leh laysa ka midlihi shay wa huwa samiicu albasiir walam yakun lahu kufuwan axad waxa weeyaan afcaashiisana ilaahay waa waaxid oo wuxuu sameeyoo kale wax samay kara ma leh siduu wax u abuuro siduu wax u abuuro siduu wax u sameeyo wax u samay kara ma leh laysa ka midlihi shay waxa weeye sidaasoo kale istixqaaqa iyo mudashada uu mudan yahay cibaadada iyo in la caabudo wax ku shabaha ma leh oo siduu cibaado u mudan yahay wax u mudan ma jiraan marka ilaahay waaxidu ku yahay fii daatihi wa sifaatihi wa afcaalihi wa istixqaaqihi bilcibaada kulli ilaahay waaxidu ku yahay allaha alwaaxidi keligiisa allaha alqahaari ee qasbida badan aladii qahara alkhalaa'iqa bimaa shaa ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala ee makhluuqa ku qasba wuxuu asagu doonayo qahaar waa midka ilaahay addoommadiisa ku qasba wax alla wuxuu asagu doonaa famaa shaaa kaan wamaa lam yasha lam yakun waxuu asagu doonaya ayaa hirgala oo suurtogala waxuusan doonayn ma suurtogalaanoo ma ahaadaan mana hirgalaan mana hirgalaan axkaamtu waa laba xugun kowniya iyo xugun sharci ah xugunka kowniga ah waxa weeyaan qadarka iyo qadaha weeye waxa dhacaya koonka ka dhacaya taas qof walba uu ku qasban yahay sida alla ugu talagalo u dhacaa xukunka sharciga waa xukunka rususha ilaahay usoo waxyooday oo addoommada waxna ku amray waxna uga reebay xukunkaas dadka gabalna way sameeyaan gabalna ma sameeyaanoo ilaahay kuma qasbo addoommada ilaa waxaa ku xigan jazihii shay laysku qasbay marka jaze laguma muto qofku waa inuu ikhtiyaar alle ku caabudaa si uu rilo alle iyo janno u muto ama uu ikhtiyaar alla ku caasiya si uu cadaab u muto allaha alqahaari ee qasbida badan oo addoommadiisa ku qasba wuxuu asagu doonayo allaha alcasiizi haalibka ah casiis waa midka arrimihiisu meel maro alhaalib fii amr alghaalib calaa amri weeye waa midka arrinkiisa u haalibka ah oo asagu waxa uu doonayo ayaa soconaya oo meel maraya wax kastoo addoommadu ay doonayaan iyo waxa uu doonayo markay iska hor yimaadaan kan alle unbaa soconaya wax diidi kara ma leh allaha al khafaaru ee dembi dhaafidda badan addoommadiisa dunuubta ay galaan ka astura ee aan u wada ciqaabin marka al khafaar iyo alcasiis oo uu isku meesha ku keenay badanaaban culimmadu isku meel way ku keenaane waa tarkiib iyo tarhiib isku meel lagu jamciyey casiis marka la yidhahda cabsigelin badanaa ka imaanaydo waa tarhiib waxa weeyaan khafaar haddii la yidhina tarkiiba ka imaanaya iyo jeclaysasho ilaahay raallahashadiisa la rajeeyo oon qofku rajo go-in allahaasoo mukawiri leyla habeenka ku duuba cala nahaari maalinka korkiisa takwiirka waxa weeyaan cimaamada madaxaas marka lagu duuba oo kale taasaa la yidhahdaa waxa weeyaan takwiirka waxa weeyaan waa wareejinta shayga wax lagu wareejiyo waxa weeyaan maalinkii oo meesha iska jooga intaa habeen ilaahay keenu ku duubin meeshii o dhan habeenaan qabsan maalinkii meesha waa ka tegin wa mukawirun nahaari cala leyl sidaasoo kaleeto bilcagsi habeenkii oo meesha jooga maalinaa imaan waa lagu dulduubin meesha wuu ka bixin marka habeenkii marka ilaahay weyne subxaana wa tacaala maadaama addoommadu aysan u jeedin aayaadka ay ku gartaan weeye oo ilaahay ay ku oqoonsadaan oo tasarufkiisii iyo maamulkiisii oo koonka ku socda ay u jeedaan indhahooda habeenkii maalinka isbedelkooda allahaasoo mukawiri leyla habeenka ku duuba cala nahaari maalinka korkiisa muxuu ugu duubayaa oo kala bedelidda habeenkii maalinka la kala bedela waxa weeye tadkiratan liajli tadkiratin waanin daraaddeed liulilquluubi qalbiyaalka dadka u saaxiibka la waaninayo waxaa ilaahay habeenka iyo maalinka u kala bedelayaa qalbiyaalka wanaagsan ee saliimka ah dadka u saaxiibkaa dadkaasa ilaahay waaninaya inay awoodda alleh iyo aayaadka alleh ku waana qaataan wal absaari wa ulil absaar aragyaalka dadka u saaxiibkaa waanin ilaahay uu waaninayo absaar waa jamcu basar basarkana laba shayba waa la yidhaahdaa liljaarixati naadira ishaan wax fiirida waa la yidhaahdaa basar waxaa kaloo la yidhaahdaa waliquwati alqalbi almutrika awoodda qalbiga ku jirtoo qofku wax ku kala garto na waa la yidhahdaa basar hadda midaasna waa loola jeedi karaa ishana waa loola jeedi karaa dadka indhaha leh oo ishan jaarixada xibintan daatada loogu jeedo iska leh ee habeenkii maalinku siday isku kala bedelayaan arkaya ee basiirada qalbigaa leh ee ku fahmaya awoodda alleh iyo ilaahay weynaa quwadiisa iyo cilmigiisa dadka noocaasa inaan ku waaninaa ilaahay weynaa ugu talagalnuu leeya waanin dadkaas lagu waaninaa daraaddeed ayaa ilaahay habeenkii maalinka iskugu duubaa wa tabsiratan wax tusid daraaddeed ayaa ilaahay ugu duubaa habeenka maalinka korkiisa lidawil albaabi caqliyaalka nadiifka dadka u saaxiibka wax la tusayo waxa weeyaan albaab waa jamcu lubbin lubbigana waa caqliga nadiifka ah lubbiga asalkiisu waa dhuuxa lafta dhuuxa ku dhex jira marka sida dhuuxaasu nadiif u yahay sidaasoo kaleeta caqliga u nadiifka ah ayaa ilaahay ku waaninaya aayadaha kowniga ah wa tabsiratan tusi daraaddeed lidawil albaabi caqliyaalka nadiifkaa dadka u saaxiibka wax la tusayo walictibaari waliulil ictibaar cibro qaadashada dadka u saaxiibkaa ayaa wax la tusayaa dadka fakara oo ilaahay nimcooyinkiisa ku fakara oo aayaadka alle ku fakara oo ku garta inaan ilaahay cayaar u abuurin dadkaasaa wax lagu tusayaa habeenkiiyo maalinka alladii ilaahay baa mahad iska leh ayqada baraarujiyey min khalqihi makhluuqiisa xaal uu ka mid yahay man axadkii isdafaahu alla doortay alladii allihiyaa mahad iska leh ayqada baraarujiyey min khalqihi makhluuqiisa xaaluu ka mid yahay man qofkii istafaahu uu doortay ilaahay makhluuqii markuu abuuray oo uu aayaadkiisii tusay ay ku gara lahaayeen dadkii waa labo qof ilaahay baa doortay oo jeclaaday qofkaas ilaahay waa baraarujinaya khaflada iyo halmaanka oon ilaahay weynaa awooddiisa la halmaamoo la caasiyo ayaa ilaahay ka baraarujinaya qof digtoon oo mar kasta carada alle iska ilaalinaya cadaabka alle alla ka dhigaya qofku alla doortay qofna aayaadkii waa la tusay kowniga ahaa kuwii sharciga ahaana waa la soo gaarsiiyey laakiin kafla iskaga dul socota habeenkiiyo maalinka waa iska caadiyuu leeyahay qoraxdii dayaxu waa iska caadiyuu leeyahay aayaadka alle iyo wax alla waxaas dushiisa maraya waxba ku qaadama waxna ku fahmi maa shay iska caadiyo iska dabiiciyuhu ka dhigaya waa kuwa aan alla doorano ilaahay nacay ciyaadan bilah allan ka magan galnaa alladii allihiyaa mahad iskale ay qada baraarujiyey min khalqii makhluuqiisa xaalu ka mid yahay man qof istafaahu alla doortay oo fasahadahum hadda istafaahu damiirka ku jiro mufradka mantaa loo celina fasahadahum humtaasna waxaa loo celinaa manta sababtu waa maxay lafdiga aa la fiirina istafaahu biictibaari lafdi lafdiga marka la fiiriyo waa mufrad mantu fasahadahum dadkii uu doortay macnaha markaana la fiirina waa biictibaari lmacna macnaha manta cumuumay keene dadka alla doortay waa badan yihi cumuumay keene marka waa biictibaari lmacna xagga macnaha la fiiriy markaasna fasahadahum dadkii uu doortay ilaahay zaahidin uu uga dhigaa fii haadihi daari daartan dunyada dhexdeeda daartan dunyada dhexdeeda dadku ilaahay doortay zaahidiinu ka dhigaa waa dad macnaha jacaylka aakhiro uu ka buuxo quluubtooda oo jacaylka adduunyada ka taga saasa alla ka dhigaa dadka uu doortay zaahidiin dad adduunyada ka zaahido ka taga oo macnaha jacaylkeeda iyo doorashadeeda ka taga maahan ayadii o dhan ay ka tegayaan ayagoo adduunyadii ku nool oo wixii ay daruurahay uga baahan yihiin ka qaadanaya haddana waxay dareemayaan inaysan ahayn daar lagu nagaado iyo meel lagu raaxaysto ee ay tahay meel laysku imtixaano oo ibtilaa loogu talagalay saasay u fahmayaan zaahidiintu wa shaqalahum ilaahay wuxuu ku mashquuliyey dadka uu doortay bimuraaqabatihi iska ilaalintiisa waxaa ilaahay ku mashquuliyey muraaqaba inay ku jiraan mar kasta inay la socdaan xaaladooda oo ay ilaahay weynaa wax uu ka caroonayo mar kasta iska ilaaliyaan mar kasta ay ka fiirsadaan qowl kastooo ka soo baxaya ma qowl alla caragelinaya mase waa qowl alla raalli ka noqonayay leeyihin waa ka fiirsanayaan ficil kastoy samaynayaan intaysan samaynay fiirsanayan waxay isleeyiin ilaahay ficilkan ma raalligaraynayaa mise waa ka caroonaya muraaqabay ku jiraan markasta waxay iska fiirinayaan ilaahay subxaana wa tacaala si uusan meel ugu caroodo waxa weeye meel ilaahay ugu caroodo si uusan ugu dhicin qofka wa shaqalahum dadku doortay alla wuxuu ku mashquuliyey bimuraaqabati ilaahay la socoshadiisa iyo iska ilaalinta uu iska ilaaliyo canida alle muraaqabadu shayga la socoshada weeye oo aad mar kasta aad arrinta aad ku fakaraydo wa idaamati alafkaari fakerka daa'imidiisa ilahay ku mashquuliyey wa idaamati alafkaari fakeryaalka daa'imidooda ayaa ilaahay ku mashquuliyey mar kasta inay fakerayaan oo ay aakhiradii ka fakerayaan ooy qabrigii iyo qiyaamihii ka fakerayaan oy aayaadka alle oo kowniga iyo aayaadka sharciga ku fakerayaan oo ay fiirfiirinayaan ay macno ka fahmayaan iyo awoodda alle wa mulaasamati aliticaadi waansamid laasimideed ayaa ilaahay weynaa ku mashquuliyey ilaahay wuxuu ku mashquuliyey inay waansamaan inay laasimaan mar kasta inay waansamaan ayay laasimayaan taasaa ilaahay ku mashquuliyey wa mulaasamati aliticaadi waansamid laasimideed mar kasta inay waansamaan oo ay waxa weeyaan caqli qaataan taasaa ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala ku mashquuliyey mar kasta uu soo gaaro xugun way waansamayaan way fiirinayaan addoommada dhammaantood inay dhammaanayaan oo ay ka suulayaan qof dhintay markaa kan way ku waansamayaan walaalkii siduu u tegay inuu berri asna u tegi doono waa kusii diyaargarooba waddadaas sida uu ugu nabadgeli lahaa ee siduu iskaga ilaalin lahaa geeri ku fakeri ma maxaa yala iskama ilaali karo waalibdikaari wa mulaasamati alibdikaari waansamid laasimideed ayaa ilaahay ku mashquuliyey mar kasta inay xasuustaan ibdikaarku waxa weeyaan waxa weeyaan attambiih bacda sina atambiih bacda sinati algafla macnaha addikru bacda nisyaan qofku markuu halmaamay kadib inuu wax xasuusto watambiih bacda sinati algafla xoogaa qaflada lulmadeedu markay qabato inuu haddana soo baraarugo soo baraarugo soo baraarugo ilaa shaydaanku weeraru qofku ku hayo adna waa inaad dagaal ku haydaa iyo difaac isagu weerar maadaama kugu hayo waa inaad adiguna ka hortag iyo difaac ku haydo marka wax yar kafla markay qaba tagto uu halmaami tago oo ilaa qofka marka uu xisyaanka ku dhacaya badanaa waa markuu qaflada ku jiro oo halmaansan yahay waa inuu soo waansamo oo waa soo waansamayaan dadka fiicfiican oo ilaahay doortay wa wafaqahum dadkii alla doortay ilaahay wuxuu ku mashquuliyey lida'bi inay daa'imaan fii daacati daacadiisa daacadiisa inay daa'imaan ilaahay ku mashquuliyey iyo wata'ahubi u diyaargaroobid lidaari alqaraari nagaashada daarteeda loo diyaargaroobo inay daarta lagu nagaanayo daarta aakhira ah inay u diyaargaroobaan sidaas inay ayaa ilaahay waafajiyey inay daa'imaan walxadari degtoonaasho ayaa ilaahay waafajiyey walxadari digtoonaansho inay laasimaan walxadari digtoonaansho inay laasimaan mimaa shay laga digtoonaado yusqiduhu ilaahay carag gelinaya wa yuujibu waajibinaya daara albawaari halaagga daar gurigiisa bawaarka waa halaagga mar kasta waxay laasimaanay daa'imaan inay ka digtoon yihiin wax ilaahay carag gelinaya oo qofka ku waajibiya inuu galo daarta halaagga oo cadaabka ah ciyaadan billaah iyo walxadari digtoonaasho mimaa shay laga digtoonaado yusqiduhu ilaahay caragelinaya oo wayuujibu waajibinaya daara albawaari halaagga daartiisa waalmuxaafadati ilaalin inay daa'imaana alla waafajiyey waalmuxaafadati ilaalin ayaa ilaahay waafajiyey inay daaimaan inay daa'imaan calaa daalika arrinkaas la ilaaliyo arrinkii lasoo sheegay in la ilaaliyo calaa daalika daalika almadkuuri min ada'bi fi daaca in la daa'imo daacada alleh inay ilaaliyaan maca taqaayuri alaxwaali xaaladaha isbeddelkooda xaal ay ku sugan yihiin iyo wal atwaari xilliyaalka isbeddelkooda waxa weeyaan waxay xifdinayaan oo ilaalinayaan daacadaas xaaladuhu marka isbeddelaan xaalad qofka uu barwaaqo ku sugan yahay xaalad waxa weeyaan abaar ku sugan yahay xaaladda oo uu mashquulka yahay xaaladda uu firaaqada haysto xaaladda uu murugsan yahay xaaladda uu faraxsan yahay kulligood dadkan waa iskugu mid isku siyay daacada alle u ilaaliyaan ma ahan dad markay faraxsan yihin alla caafcaabuda markay murugsan yihiin alla caasiya ma ahan dadka markay faraxsan yihiin alla caasiya markay murgaanna alla xaggiisa usoo carara ma aha taas lama rabo sida saxdaah waxay tahay waxa weeyaan waa dad xaaladaha si kasta isku bedelaan iyo xilliyaalkii waqtiyaalku si kasta isku bedelaan daacada alle iyagu mar kasta waa u joogto laa tulihim tijaaratun walaa baycun can dikrillaah waa rijaalun laa tulhihim tijaaratun walaa baycun can dikrillaah waa dad aysan ka mashquulin ganacsi iyo beec ilaahay xuskiisa waa dad xaalad kasta iyo waqti kastay joogaan daacada ilaahay laasima iyo walmuxaafadata ilaalin calaa daalika daacadaas laasimideeda la ilaaliyo maca taqaayuri laxwaali xaaladaha isbeddelkooda xaal uu ku sugan yahayna la ilaaliyo iyo wal adwaari xilliyaalka xilliyaalku si kasta isku bedelaan waxa way xaalaad qolaaleed xaalaad nabadgelyo si kasta mar kasta daacada alluu ilaalina amarka alle inuu qaatinahaya ka taga ma jirto xaalaad ilaahay la iska caasiyo axmaduhu allaan mahadinaa ablaqa xamdin mahadin midda u xeel dheer wa askaahu midda u dahirsanaan badan axmaduhu allaan mahadinaa ablaqa xamdin mahadin midda u xeel dheer wa askaahu midda u dahirsanaan badan wa ashmalahu midka u kulmin badan wa anmaahu midka u mahdin mid u miro badan xamdiga ilaahay ugu midhaha badan wa ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahani ilaahay weyne ayuu mahdinaa xamliga ugu xeel dheer oo ugu dahirsan oo u kulminta badan oo u midhaha badan u faa'iidada badan wa ashhadu waxaan qiraa an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu allah maahani towxiidka laba macno ayuu ka kooban yahay qofku mar kasta inuu fahmaa waa muhiim haddaan labadaas lahelin towxiid ma jiro qofku towxiid ma haysto labadaasna waa inuu qofku macnahooda fahmaa midda koobaad waa nafyi waa diidid oo cibaadada loo diido cidaan allah ahayn tan labaadna waa ihbaat oo macnaheedu yahay in ilaahay loo sugo cibaadadii inta kale loo diiday wa ashhadun waxaan qiraa an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allaahu allah maahani allaha albaru ee samafalka badan allaha naxariista badan allaha alkariimu wanaagga badan kariimka laba macnaba waa leeyahay midka wanaagga badan oo nuqsaan oo dhan ka hufan iyo allaha deeqa badan oo wax bixiya allaha alra-uufu turida badan oo addoommadiisa u tura allaha alraxiimu naxariista badan oo addoommadiisa u naxariista wa ashhadu waxaan qiraa ana muxameda nebi maxamed cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergeygii uu soo dirsaday inuu yahay wa xabiibuhu ilaahay kuu jeclaa inuu yahay wa khaliiluhu ilaahay kii uu aad u jeclaa inuu yahay wa ashhadu waxaan qiraa marka ana muxameda nabi maxamed cabduhu addoonka alle inuu yahay wa rasuuluhu ilaahay ergigu soo dirsaday inuu yahay cabduhu wa rasuuluhu labadaas lafdi in laysdaba dhigo macaani weynaa ku jirta marar badanna waa laysdaba dhigaa macaanida ku jirta waxay tahay in qofka uu ka fogaado quluwi iyo taqsiir xaqii ilaahay inuu waxaweye nabiga siiya lama ogolo oo uu quluwi sameeyo saas daraaddeeda nabiga cabduhu loo leeyahay oo addoonnimada loo hormariyey waxaa lagaa ilaalinaa qofkii inuu nabigii quluwi ku sameeyo oo nabigii inta kor uga qaado makaanadii ilaahay geeyey oo ahaa rasuulnimo oo ahaa sayidu waladi aadam inuu kor qofku uga qaado oo uu yidhaahdo waxaan gaarsiinaa darajo ka korayda inta kor uga qaado darajadii ilaahay gaarsiiyey iyo makaanadii alla gaarsiiyey oo ahaa sayidu waladi aadam inuu ahaa oo uu markaas gaarsiiyo sifo alla uu iska leeyahay taasuna waa dulmi taas waa dulmi marka ma ahan sidaaso ilaahnimo sifadeed ma gaarsiisnee caabduhu waa addoonkii alle waa addoonka alle nabiguna quluwigaas wuu la dagaalami jiray wuuna ka digi jiray ilaahayna nabiga marka uu tilmaamayo makaanada ugu sharafta badan ugu si ugu sarreeya sifada ugu sarraydo alla ku tilmaami jiray waa cabdi inuu yahay oo cubuudiyadii xaqeedii uu ilaaliyo sida ahd u gutay oo ilaahay weynaan subxaanahu wa tacaala markuu dheelmiyey wuxuu yidhi subxaana aladii asraa bicabdihi leyla waxaa ceeb iyo nuqsaan ka wefan allihii dheelmiyey addoonkiisa ilaahay weynaan qur-aanka soo dejintiisa markuu ka hadlaayey tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi waxaa nuqsaan iyo ceeb ka hufan oo qayrkiisu badan yahay allihii qur-aanka kusoo dejiyey addoonkiisa fa owxaa ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa cabdihi maa owxaa wux u waxyooday marka waxyigii qur-aankii dheelmintii meelihii ugu sarreeyey ilahay nabiga ku sharfay cabdiya lagu tilmaama saas darteeda nabigu diidi jiray sala allahu calayh wasalam xadiiskii xadiiskii cumar ibn alkhadaab ee bukhaari uu wariyey waxa weeye nabiga wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam laa tutrunii kamaa atrat inasaara ibna maryama ha igu xadgudbinina markaad ammaanaydaan sida nasaaradu ay ugu xadgudbeen nabi ciise nasaaradu nabi ciise markay ay tilmaamayeen ibnullaahi ay yidhaahdeen ibnullah inallah thaalithu thalaat ay yidhahdeen ilaahay saddex ilaahu mid ka yih ilaahnimay gaarsiiyeen nabi ciise ma garatay marka sidaas oo kaleeto sifo ilaahay hay gaarsiinina weeye inamaa ana cabdu inamaa ana cabdullah wa rasuuluh aniga inamaa ana cabdu anigu addoon allaan ahay addoon allaanahay faquluu cabdullahi warasuuluh addoonkii alle rasuulka alle sidaas dhaha sidaas dhaha nabiga sala allahu alay sl xadis kaleo bukhaariyo hortiisa gabaraa ku ammaantay markaasay kor u qaaday ammaantii oo macnaha darajadii ilaah lahaayay gaarsiiday sida qeybka berri waxaa dhacaya in nabigu ogyaho o kale ku tilmaantay waxay tidhi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii qadii waxaa annaga dhexdeenna ku sugan nabi og berri waxa dhacaya nabiga wuxuu uhi laa taquulii haakada hadhihin saas wa quulii biqowlik ha hadalkaagii hore dheh laakiin sidaan ha dhihin hadalkan dambe hadalkan dambe oo aad leedahay nabi waxaana dhex jooga waxa berri dhacaya og ha dhihin laa taquulii haakada sidaas darteeda qofka ku tilmaama nabiga wax oo uusan ahayn oo sifo ilaahay maan cid kaleeto aysan lahayn ku tilmaama nabigii wuu khilaafay qofkaas ma weynayn ilaahayna wuu khilaafay xaqii allena wuu diiday marka dadka dhahaya fa ina min juudika dunyaa wa darataha wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami kuwaasuu nabiga ma ammaanin ee nabiga xaqiisii xaqan aha inay ku tilmaameen ilaahayna xaqiisii waa u diideen oo waxay leeyihiin nabiyow waxaa ka mid a deeqa aad bixido adduun iyo aakhiro adaa kaligaa baxsha fa ina min juudika deeqdaada waxaa ka mid ah addunya wa darataha adduun iyo aakhiro wa min culuumika aqoontaadana waxaa ka mid ah wa min culuumika lawxulqalam wa min culumika cilmu lawxi waalqalami cilmiga oo lawx maxfuudka ku yaalla iyo qalamka marka taasu waa wax qalada weeyaan lawxul maxfuudka waxa ku yaalla o dhan duu nabiga oya qeybka waa ogyahay noqolehe qeybku ogyahay iyadoo la yiri waaye marka taasuna waa qalad marka cabduhu waxaa lagula dagaalamaa guluwiga taqsiirkana waxa lagula dagaalama wa rasuuluhu qof basharaho caadiyo banu aadamka kale la mida maaha nabiga waa bashar ilaahay doortay oo ilaahay weynaan subxaanahu wa tacaala uu makhluuqa ka dhex doortay wa ana waladu sayidi aadam siduu nabigu yidhi ana sayidu waladi aadam yowma alqiyaama anigu nebi aadam intii kasoo farcantay sayidkoodaan ahay maalinta qiyaamaha marka asaga afdalu lbashara cala alidlaaq marka rasuuluhuna marka la leeyahay waxaa la rabaa nabiga inaan hoos looga dhigin meesha ilaahay gaarsiiyey iyo fadliga ilaahay siiyey iyo makaanadiisii wa xabiibuhu ilaahay midku jeclaa inuu yahan qiraa wa khaliiluhu ilaahay khaliilkiisi inuu yahan qiraa khaliilka waa midka uu aad ilaahay u jecelyay jacaylka meesha ugu dambayda la yhahdaa khaliil rasuulkii alhaadii ee dadka ku hanuuninayey ilaa siraatin jid mustaqiimin toosan nabiga dadka wuu hanuuniyaa jid toosanuuna ku hanuuniyaa marka hidaayada laba macnaa hidaaya oo bimacnaa dalaala wal bayaan ah xaqa in dariiqa la tuso oo la caddeeyo hidaayadaas waa hidaayada ilaahay nabiga ku tilmaamay oo uu ilaahay yidhi wa innaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim nebi maxamed oo waxaa dadka ku hanuuninaydaa wadda toosanoo jannada ku toosanoo qalqallooc lahaynoo naar iyo midna aan aadayn taas weeyaan hidaayada loo diidoo nabiga la yidhi innaka laa tahdii man axbabta adiga qofkaad jeceshay ma hanuuni kartid midaas oo loo diidoo hidaayadaas laga anfiyey nabigana waa hidaayatu tawfiiq qofka in hanuun qalbiga laga gelsho weeye taas alla kali yaha iskaleh marka hidaayada nabiga loo tus loo sugaa dadka culimmadaahuna ay ka dhaxleen oo iyaguna leeyihiin waxa weeyaan waa dariiq in la caddeeyo xaqa rasuulka alhadi dadka ku hanuuninaya ilaa siraatin jid mustaqiimin toosan wadaaci midkii dadka ugu yeeraya ilaa diinin diin diinkaasoo qawiimin toosan salawaatullah ilaahay ammaanyaalkiisu calayhi korkiisa ha ahaadeen wa salaamuhu ilaahay nabadgelyadiisuna calayhi nabiga korkiisa ha ahaato salaatullaahi calaa nabiyihi hanaa'uhu calayhi cinda almala'i alaclaa marka la yidhaahdo waxa weeyaan salliga oo allah uu nabiga ku salliyo amase midka aan annagu u dalbaynoo leenahay sala allahu calayhi ilaahay nabiga ha ku salliyo macnaheeda waxa weyaan ilaahay inuu ammaano oo malaa'igta agtooda ilaahay uu ku ammaano sidaas weeye sida uu abulcaaliya yidhi oo saxiixulbukhaariga ku sugan abulcaaliyana waa taabici salawaatullah ilaahay ammaanyaalkiisa calayhi nabiga korkiisa ha ahaadeen wasalaamu ilahay nabadgelyadiisuna calayhi nabiga korkiisa ha ahaadeen wa calaa saa'iri nabiyiina nabiyaalka inta ka soo hartay nabigeennana korkooda ammaanyaalka alle iyo nabadgelyadu ha ahaadeen wa aali kullin nabi kasta aalkiisana ammaanyaalka alle iyo nabadgelyu korkooda ha ahaadeen amase markii aalka la joogo waxaa la dhihi karaa waxa weeyaan wa aali kullin nabi kasta eheladiisana ilaahay naxariisyaalkiisa iyo nabadgelyadiisu ha ahaadeen oo salliga ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uu mu'miniinta ku salliyo ammaanna waa la yidhaahdo waa lagu fasiraa suurat laxzaab waladii yusallii calaykum wa malaa'ikatuhu marka qowlkaas alle mufasiriintu ay fasirayaan ilaahay weynaa waa midka inin ammaanayana waa yidhahdaan waa midka inin naxariisanaya waay labada qolba waa lagu fasiraa wa aali kullin nabi kasta ee aalkiisana korkooda ha ahaato naxariis iyo nabadgeliyo wa saa'iri saalixiina dadka suusuuban inta kaleo ka soo hartay nabiyaalka iyo ehelkoodana korkooda ha ahaato ilaahay naxariisyaalkiisa iyo nabadgelyadiisu amaa bacdu intaas ka gadaal qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye wamaa khalaqtu ljinna jinni uma abuurin iyo walinsa insi ilaa liyacbuduun aniga inay caabudaan maahane jinni iyo insi ilaahay weynaa markuu abuurayo wuxuu u abuuray inay asaga caabudaan macnaheeda waxa weeye wuxuu ilaahay u abuuray inuu amro inay caabudaan waana amr marka macnaheeda waxaan leenahay wamaa khalaqtu ljinna jinni ilaahay uma abuurin iyo walinsa insi ilaa liyacbuduuni wamaa khalaqtu ljinna jinniga uma abuurin ilahay yidhi iyo walinsa insiga ilaa liyacbuduuni ey ilaa liaamurahum bicibaadati inaan cibaadadayda amro saasaan u abuurto ilahay leeyahy waana amray rasuulu soo diray kitaabna waa soo deji marka waxaana loo abuuray waxa weya waa inaan alla caabudno maa uriidu ka dooni maahu ilaahay yidhi minhum jinni iyo insi min risqin wax risaaqada ka dooni maa oo inay naftooda risaaqaan ama oo ay biilaan ama ay ayagu dad qof kale makhluuqa ka mida ii biilaan ka dooni maa wamaa uriidu ma ka doonayo jinni iyo insi an yudcimuuni inay aniga iquudiyaan ilahay see loo quudiya ilahay isaga wax lama quudiyee waxaa loola jeedaa macnaha waxa weeye naftooda inay quudiyaan ama axad makhluuqa ka mid a utiirinta ilaahay loo tiiriyeyna waxa weeye makhluuqa waa addoommo ilaahay biilo kulligood qofkii marka waxa weeyaan makhluuqii mid ka mid a haddii uu biilo addoommadii alla biili jiray ayuu biila markaasaa loo tiriyo alla leeyahay waxa weeyaan anigana inay iquudiyaan ma ka doonayo ma ka doonayo waxay ka mid tahay xadiisulqusigii oo uu yidhi ilaahay ya bna aadam fastadcamtuka walam tudcimni waa kaa quudin dalday imana aadan quudin marka ilaahayow saan kuu quudiya alaaba rabbigaygiiyo ah addoonkaygiiyo baahana kaa quudin dalbay markaasaadan quudin saasuu ilahay ku fasira addoonkaygiia kaad marka waxa weeyaan addoommada ilaahay waxa weyan qofka quudina waa qof ilaahay addoommadii uu bili jiray quudinayo wey marka ilahay wuxuu leeyahay aniga ma ka doonayo jinni iyo insi risaaqad mana ka doonayo inay iquudiyaan aniga oo macnaha makhluuqii aan quudi jiray inay ii quudiyaanna ka doonima ka doonima wa haadaa qowlkana leh tasriixun waa caddayn biannahum jinni iyo insi khuliquu in loo abuuray a ilaahay caddaynaa lilcibaadati cibaado ilaahay wuxuu caddaynaa jinni iyo insi in cibaado loo abuuray fa xaqa waxaa ku waajibay calayhim jinni iyo insiga korkooda alictinaau dadaalid bimaa shay lagu dadaalo khuliquu lahu loo abuuray maadaama cibaado loo abuuray waajib waxaa ku ah jinniga insiga inay ku dadaalaan wixii loo abuuray fa xaqa waxaa ku waajibay calayhim jinniga insiga korkooda alictinaau dadaalid bimaa shay lagu dadaalo khuliquu lahu loo abuuray iyo walicraadu ka jeesasho can xuduudi dunyaa adduunyada dheefyaalkeeda laga jeesto bizahaadati zuhdina looga jeesto waxaa kaloo ku waajiba inay ka jeestaan dheefta iyo nacfiga adduunka oo ay uga jeestaan zuhdi zuhdi ay uga jeestaan macnaheeda waxa weeye jacaylka adduunyada iyo isku dhajintiisa iyo doorashadiisa waa inay ka tagaan ee adduunyadao dhan ha iska daayeen ma ahan oo adduunyada waxay ka isticmaalayaan wax ay lagama maarmaan ah oo ay saad aakhire ka dhiganayaan ay daacada u kaalmaysanyan waa inay uga gaabsadaan wey fa innahaa adduunyadu daaru nafaadin dhammaasho daarteed weeye daar oo laga dhammaanayo kulligeed waxay joogaa dhammaanayaan weeye laa maxallu ikhlaadin waarin makaankeed ma ahan makaan ilaahay addoommada ku waarinaya ma ahan wa markadu cubuurin gudbid doonteed waaye adduunyadan waa bad oo kale bad weeye baddaas doon looga gudbo adduunyada loogu talagalay doon lagu gudbo weeye oo badda looga gudbo adduunyada waxaa loogu talagalay inaad aakhiro ugu sahay qaadato inaad aakhiro ugu sahay qaadato taasaa loogu talagalo jannada alle ku gaarto intaas wixii aan ahayn waxa weyan waa khasaaro wa markadu qubuurin waa gudbidda doonteedii laa manzilu qubuurin farxad gurigeed maahan adduunyadu guri farxadeed maahan waa guri murugo qofka waxa weya murugu la dhalan habeenku dhashay waa booy waxa weya maalin qofaa dhima maalin hantiyaa guban maalin hantiyaa la dhicin maalin qofa jeceshaa dhima maalin midaa la dilin maalin adaa xanuunsan maalin adaa murugsan waa guri murugo iyada dhamo laa manzilu qubuurin farxad gurigeed ma ahan waa mashracun fisaamin go-idda furdadeeda weye waa dekada laga dhoofo adduunyadan ee meel lagu daaho la deganaa mashraca la dhahdaa webiga iyo badda meesha laga cabi karo biyaha aa la dhahdaa waa mashracun fisaamin go-idda furdadeeda weeye laa mawdinu dawaamin daa'imid makaankeed maahan makaan lagu daa'ima maahan falihaadaa sidaas daraaddeeda kaanal ayqaadu dadka baraarugsan ee wax fahmaya waxay ahaadeen walidaalika sidaas daraaddeed kaanal ayqaadu dadka baraarugsan waxay ahaadeen min ahlihaa adduunyada dadkeeda xaalay ka mid yihiin humul cubaadu kuwa oo ilaahay cibaadadiisa u go-ay kuwa cibaadada alle u go-o caabidiinta kuwaasaa dadka baraarugsan ah wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu caqliga badan fiiha adduunyada dhexdeeda xaalay ahaadeen humu zuhaada waa dadka zaahidiinta cibaadada u go-ayo aakhirada doorto adduunyada jacaylkeeda iyo iskudhajinteeda ka tegey oo aan adduunyadu ka mashquulin wixii loo abuuray dadka zuhaada dadkaasa ugu caqli badan saas darteedu yidhi imaamu shaafici raximahu llahu tacaala haddii qof dardaarmo oo uu yidhaahdo hantidaas aan ka dardaarmay ha la siiyo dadka qofka ugu caqli badan magaaladan dadka ugu caqliga badan halas hadduu yidhaahdo dadka zaahidiinta ee aakhirada u diyaargarooba oon adduunyadu ka mashquulin wixii loo abuuray dadkaasaa la siinayo xaq ule ilaa iyagaa dadka ugu caqliga badan caqliga macnihiisu waxa weeyaan waa midkaad dhibka iskaga ilaalido dhib naar ka darana ma jirto caqliga macnihiisu waa waxaad wanaag kusoo jiidato iyo dantaada dan ka weyn janno iyo raalli ahaanshana ma jirto marka dadka waxaa ugu caqliga badan kuwa naartana ka carara jannada ilaahayna u carara wa acqalu nnaasi dadka kuwa ugu caqliga badan fiiha adduunyada dhexdeeda xaalay ahaadeen humu zuhaadu waa zaahidiinta qaala allahu ilaahi wuxuu ihi tacaalaa sarreeye inamaa wax kale maahan mathalulxayaati noloshan tilmaanteeda ilaahay tusaalu naga siina adduunyadu noo miitaalina isaga abuuray inamaa wax kale maahan mathalulxayaati nolosha tilmaanteeda nolosha addunyaa ee dhow kamaa-in biyo oo kale waaye biyahaasoo ansalnaahu aan soo dejinnay min asamaa'i kor aan ka soo dejinnay oo faktalada uu isku darmay bihi biyaha sababtood nabaatul ardi dhulka wixii ka soo baxaayay adduunyadu matal waxay utoo tusaale wuxuu ilaahay leeyahay roob aan cirka ka keenoo kale dhulka ku da-ay oo dhulka wixii ka soo dhalanayay uu inta baxay oo baxay geedihii isdhex galeen fiidda iyo faraqa iyo miraha mimaa kii xaalu yahay nabaadkaasu yaakulu nnaasu dadku ay cunaayaan wal ancaama xooluhu ay cunaayaan wixii dadku cuni jireen ee badarka nuucyaalkiisa iyo qudaartii aa soo baxay markaasay saas miraha u daadiyeen iyo wixii xoolu cuni jireena doog ahaa xataa idaa akhadat il ardu dhulkii markay qaadatay sukhrufahaa quruxdeedii wa zayanad oo ay isqurxiday adduunyada quruxdeedu waxa dhulku marka ugu quruxdayn waa markaas roobku uu qabto uu ku do-o xataa idaa akhadat il ardu arladii markay qaadatay sukhrufahaa quruxdeedii wa zayanad oo ay isqurxiday wa danna ay u maleeyeen ahluha dadkeedii annahum ayagu qaadiruuna inay awoodaan calayhaa dhulkaas midhahaas inay gurtaan beeraha soo goostaan ataahaa waxaa u yimid amruna amarkeennii leylan habeenu u yimid ow naharan ama maalinu u yimid amar allaa yimid oo ilaahay qadihiisii iyo xukunkiisii cadaaba alla kusoo daayay beertii dabayl kulula habeenkii martay amase daada inta webigaa soo fatahaya o qabsaday roobaa inta yimid adaad wada qaaday markaasaa wixoo dhan isla hallaabeen fa jacalnaahaa waxaan ka dhignu ilaah yidhi xasiidan bal la gooyey oo kale kaan lam taqna waaba iyadoon ahayn bilamsi shalay waxaad moodaa shalaba meesha inaan badan ku oolinba wax ku yilaba aan la arag kadalika sidaas aan adduunyaduna markaa saa sida qofka ayaa ugu dhaldhalaalaya inuu isu leeyay ka gaar xagga ka dhis inkaasu baabur intaasu guri intaasu caruur ah si uu leeyahay khalaas maalinta ma laba go-oo cadcad isagoo wata a qabri laga dhigi adduunyadu waa nuucaas oo kale waa dhalanteed kadalika kala saaridaas oo kale sidaas aan idinkugu kala saarnay adduunyada macnaheeda ayaa nufasilu laayaat aayadaha ugu kala saarnaahu ilaah yidhi liqowmin dad yatafakaruuna fakfakaraya wal aayaatu aayadaha fii hada lmacnaa macnahan ku sugan kaiiratun waa fara badan tahay walaqad axsana waa wanaajiyey alqaa'ilu qofkii gabaygan soo socda yidhi gabaygan imaam shaafici waa loo nisbeeyaa ina lilaahi cibaadan futanaa dallaqu dunyaa wakhaafuu fitanaa nadaruu fiiha falamaa calimuu annaha laysat lixayin wadanaa jacaluuha lujatan waittakhaduu saalixa alacmaali fiiha sufunaa wuxuu yidhi qaa'ilkaanu inna lilaahi ilaahi waxaa u sugnaaday cibaadan addoommo addoommadaasoo futanan dheg dhug leh addoommo caqli lah ilaahay leeyi yayyihiin dallaqu dunyaa adduunyada waa fureen addoommadaasoo futana dheg leh adoon dhuglaho caqli leh addoommadaasoo dallaqu dunyaa adduunyada furay adduunyada waa fiiriyeen waa fureen saddex dalqay ku fureen nadaayana hana qaldin wa khaafuu waxay ka cabsadeen alfitana fidnooyin waxay u fureen u faaruqeen waxay is idhahdeen taan nacfi idinka raaci maayo yaysan idin kedin oo wixii laynin abuuray idinka mashquulin oo ilaahay weynaa jannadiisa iyo raallihaanshadiisa adnan ku weyn nadaru waa fiiriyeen fiiha adduunyada dhexdeeda falamaa calimuu markay ogaadeen annahaa adduunyadu laysad inaysan u ahayn lixayin qof nool wadanan meeluu ku nagaado markay ogaadeen jacaluuhaa waxay ka soo qaadeen lujatan hir oo kale kulligeed waxay ka soo qaadeen hirarka bad oo kale hirar bad oo kugu hareeraysan wey xagga midaa raba inuu kaa baadiyay xagga mid kale xagga mid kale agga haddaad mid ka badbaadda midda kalea ku dafaysa hirarkaasoo kale ay kasoo qaadeen mar haddaad bad ku jirto waxaad u baahan tahay doon aada uga gudubto waitakaduu waxay ka dhigteen saalixa alacmaali acmaasha kuweeda wan wanaagsan ayay waxay ka dhigteen fiiha lujooyinkaas lujadaas hirkaas dhexdiisa sufanan doomo doomihii looga bixi lahaa acmaashay ka dhigteen saalixada marka qofka adduunyada jooga waa qof hirar bad hirarkeeda ku dhex jira wax uu uga bixi karo uga baxsan karana waxaa ka jira acmaal saalixa acmaal saalixa inuu la yimaado oo uu hirka uga fakado hirka uga fakado fa idaa kaana hadduu yahay xaaluha adduunyada xaalkeeda maa wasaftuhu wixii aan soo tilmaamay waxaan soo tilmaamay oo waa maxay wixii lasoo tilmaamay inay suulaydo deg deg u baaba'aydo min azawaali wa surcati taxawul inay suulaydo deg deg isku bedelaydo haddii adduunyada xaalkeedii yahay fa idaa kaana xaaluha adduunyada xaalkeedu hadduu yahay maakii wasaftu aan soo tilmaamay wa xaalunaa xaalkeennu hadduu yahay iyo wamaakii khuliqnaa lahumna loo abuuray maa qadamtu wixii aan soo hormariyey annaga xaalkeenna iyo wixna loo abuurana waa waxaan soo hormariyey oo maxay ahayd min alqiyaami biacbaa'i alcibaadati in loo istaago cibaadada culaysyaalkeeda taasaana loo abuuray annaga hadday arrintu markaa saas tahay fa xaqa waxaa ku waajibay cala almukallafi qofka qaangaarkaa an yadhaba inuu la tago binafsihi nafsadiisa madhab alakhyaari dadka wan wanaagsan waddadooda dadka wan wanaagsan ee qayrka badan waddadooda waa inuu qaado wayasluka waa inuu qaado maslaka ulinuha caqliyaalka nadiifkaa dadka u saaxiibka le wadadooda dadka caqliyaalka nadiifka u saaxiibkaa wadadooda waa inuu qaado wal absaari aragyaalka dadka u saaxiibka wadadooda waa inuu qaado alabsaar waa jamcu basir jamcu basar basarkan waxa weya basiiradii qalbiga ahda loola jeeda wayataahaba waa inuu u diyaargaroobo qofka mukalafkaa limaa shaygii ashartu ileyhi aan soo ishaaray wixii aan soo ishaaray waa inuu u diyaargaroobo qofku oo ahaa min adaa'i alcubuudiya addoonnimada ilahay inuu guto adduunyadana uu ka jeesto birbirkeeda wayataahaba waa inuu u diyaargaroobaa ku waajiba limaakii ashartu ilayhi aan soo ishaaray oo ah addoonnimada ilahay si u guda lahaa wayahtama waa inuu ka murgoo ka fakaro bimaakii nabahtu calayhi aan ku baraarujiyey waa inuu ka fakaro oo ah min adahaabi madhab alakhyaar siduu wadadii akhyaarta u mari lahaa waa inuu ka fakaro waddo shaydaan si uusan u mari lahayn ugu fakaro wa aswabu dariiqin waddada ugu sawaabsan waddadaasoo lahu lilmukallafi qofka mukalafka u sugnaatay qofka mukalafka marka wadda uu maro waddada ugu sawaabsan wa arshadu maa shayga ugu hanuun badan oo ugu toosan oo yaslukuhu uu qaado min almasaariki waddooyinka xaaluu ka mid yahay wa arshadu maa shayga ugu toosan oo yasluku uu qaado min almasaaliki wadooyin ah dheama ku bayaan ata'adubu waa edab ka dhigasho bimaa shay laga edab dhigto saxa ka ansaxay can nabiyina nabigeenni sala allahu caleyh wasalam waddada ugu sawaabsan dariiqa ugu toosan waa in qofku ka edab dhigto ka akhlaaq dhigto wixii nabiga ka ansaxay macnaa hadalku ku hadlaa waa inuu ku miisaamo xadiiska nabiga waxa qalbigiisa caqiidadiisa hadalkii nabiga iyo xadiiskii nabiga iyo aayadii qur-aan waxa weeyaan cibaadooyinkiisa adkaartiisa salaadiisa soonkiisa sadaqadiisa xajkiisa jihaadkiisa birulwaalideynkiisa ixsaanka kulli dhaqanka qaabku dadka ula dhaqmaa waa inuu ka aadaab dhigto nabiga axaadiistii ka ansaxday iyo qur-aanka nabigaasoo sayid alwaliina ummadihii hore sayidkooda ah iyo wal aakhiriina ummadaha dambe sayidkooda wa akrami saabiqiina kuwii hormaray kan u karaamo badan ah iyo walaaxiqiina dadka gadaal ka imaanaya kan u karaamo badan ummadihii hore iyo ummadaha dambe isaga sayidkooda ummadihii hormaraya kuwa dambe oo gadaal ka imaanayana isaga u karaamo badan salawaatullaahi ilaahay ammaanyaalkiisa iyo wasalaamu ilaahay nabadgelyadiisu caleyh nabiga korkiisa ahaadeen wa calaa saa'iri nabiyiina nabiyaalka inta kaleo ka soo hartay nabigeennana korkooda ha ahaadeen ilaahay ammaanyaalkiisa iyo nabadgelyadiisa waqad qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaala sirri haddaan halkan wuxuu uga hadlayaa sababu ta'liifi ilkitaab sababtuu kitaabka u alifay uu halkan uga hadlay waqad qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa tacaawanuu iskugu kaalmeeya cala albiri samafalka wataqwa iyo alla ka cabsiga marka laysku cadfo biri iyo taqwa oo isku meel lagu sheego laba macnoay kale leeyihin biriga waxaa loola jeedaa imtihaalu awaamir awaamirta in la qaato alle oo daacadiya loola jeedaa wixii daacadaha samayntooda itibaacu lawaamir ayaa loola jeedaa taqwadana ijtinaabu nahy aw ijtinaabu nawaahi waxyaalihii alla reebay in laga fogaado ayaa taqwadana loola jeedaa marka ilahay wuxuu leeyahy waxaad isku gacan siidaan waxa wanaag ah oo ilaahay amray samayntiisa wax kasta oo wanaagu ilaahay amray muminiinta waajibay ku tahay inay isku gacan siiyaan ilaahaya amray waxaa kaleeto ilaahay amray xumaanta ka fogaanshadeeda wixii xumaana sidii looga fogaa lahaana waa laysku gacan siiya marka wuxuu leeyahy kitaabkan waxaan u alifaa waxa weeyaan dadka muminiinta inaan ugu kaalmeeyo oon ku gacan siiyo sidii ay dariiqa wanaagsan u ogaalahaayeen oo wixii alla amray ay u ogaalahaayeen inaan ku gacan siiyo si ay u sameeyaan waxaan rabaa inaan dadka muminiinta ku gacan siiyo u caddeeyo wixii ilaahay ka reebay si ay uga fogaadaan saasaan rabaa huu leey wasaxa waxaa ka ansaxay can rasuulilahi rasuulka alle sala allahu caleyh wasalama annahu rasuulku qaala inuu yidhi wallaahu alle fii cawni alcabdi addoonka kaalmadiisuu ahaaday maa kaana alcabdu addoonku intuu yahay calaa cawni akhiihi walaalkiis kaalmadiisa mid ku sugan qofka muuminka intuu qof muumina u kaalmaynaayo ilaahaya isagana u kaalmayna ballan ilaahay waa intaad qof muumina u kaalmaynaydo ilaahay adigana kuu kaalmayna marka wuxuu leeyahay maadaamaad muminiinta u kaalmaynaayo oo waxa weeyaan aan dariiq u caddayn waxaan rabaa ilahay inuu ii kaalmeeyo ilahay inuu ii kaalmeeyo saasaan rabaa u leeyahay waanahu nabigu qaala wuxuu yidhi man dalla qofkii tusa calaa khayrin khayr falahu waxaa u sugnaaday midlu ajri faacilihi qofka sameeyey ajarkiisa mid lamida haddii qof uu qof khayr tuso adkaaru tusay salaad tusay caqiido fiican u tusay wax wanaaguu tusay wixii yuu sameeyey qofkaa sameeyey in alla inta ilaahay ajar siinaya ajar le-eg ayaa ilaahay kii tusayna siina kiina laga soo qaadi maaha qayrka sameeyey oo wax la tusay ajarkiisii laga nuqsaanin ma ee ilaaha qasnadiisa ka siina wa annahu nabigu qaala wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man dacaa qofkii dadka ugu yeedha ilaa hudan hanuun kaana lahu waxaa u sugnaanaa min alajri xagga ajarka mithlu ujuuri man dad ajaryaalkoodoo kale tabicahu asaga raacay qofkii qof hanuun ugu yeedha oo dadka hanuun ugu yeedha dadka hanuunkaas ka ka yeeloo ka qaata ajaryaalkoodoo dhan ajar le-egaa la siinaa laa yanqusu mana ka nuqsaaminaayo daalika ajarkan la siinaa qofkii qayrka tusay min ujuurihim dadkii ajarka sameeyey dadkii hanuunka sameeyey ajaryaalkoodii shay-an waxba dadkii inta wanaagga loo sheegay wanaaggii sameeyey ajaryaalkoodiina wax ka nuqsaani maayaan qofkii tusay oo qayrkan ugu sababta ahaana inta ay sameeyaan ajar le-ega ilahay qasnadiisa ka siina laa yanqusu ka nuqsaanimaa daalika ajarsiinta oo qofkii wanaagga tusay ajar la siinaa min ujuurihim kuwii sameeyey ajaryaalkooda shay-an waxba wa annahu nabigu qaala wuxuu ku yidhi lacaliy bni abi aalib radia allaahu canhu fawallaahi allaan ku dhaartay lian yahdiya allaahu ilaahay inuu kugu hanuuniyo bika adiga sababta rajulan hal qof lian yahdiya allaahu ilaahay inuu kugu hanuuniyo bika adiga rajulan qof waaxidan keligiisa nin iyo nag waa isku mid baabu taqliibaa la ihahdaa qof ilaahay inuu kugu hanuuniyo ood sabab ugu noqoto inuu hanuuno waaxidkaasoo rajulkaasoo waaxidan keligiisa aa khayrun laka kaaga khayr badan min xumri nacami geela midkiisa gadgaduudan carabta xoolahooda waxay ugu jeclaayeen geela gadgaduudan geela gadgaduudan waxaa ka qayr badan hal qof ilahay sababtiis inuu kugu hanuuniyo hal qof ilahay inuu sababtaa ku hanuuniyo macnaha marka waa qofka dadka wanaagga u sheega oo diinta u sheega oo diinta bara waa dadka waxa weeyaan aada u ajarka badan marka intaasoo aayadood iyo intaasoo xadiis daraaddeed aayadaas iyo intaasoo xadiis dartood fa ra-aytu fadan waa fau sababiya la yidhahdaa fa bisababi dalik aayada aayadaas iyo axaadiistaas dartood ra-aytu waxaan gartay ra-adan bimacnaa ra'yi waxay ila noqotoon go-aansaday wey ra-aytu waxaan gartay an ajmaca inaan kulmiyo mukhtasaran kitaaban kitaab kitaabkaasoo mukhtasaran la soo gaabiyey waxaan go-aansaday oon ra-yi ila noqotay inaan kitaab mukhtasara soo jamciyo axaadiisu isku keenin kitaab mukhtasara mukhtasarka waxaa la yhahdaa maa qalla lafduhu wa katura macnahu waxa kitaabka lafdigiisu uu yaryahay laakiin macno badan xambaarsan fa ra-aytu waxaan gartay an ajmaca inaan kulmiyo mukhtasaran kitaaban kitaabkaasoo mukhtasaran lasoo gaabiyey kitaabkaasoo min alaxaadiidi axaadiista xaggeeda ka ahaaday axaadiista alsaxiixati oo saxiixa kitaabka waxaan kusoo jamcina ma ahan fiqi ma ahan naxwe ma ahan tafsiir axaadiis saxiixa kitaabkaasoo mushtamilan kulminaya axaadiis saxiixan wuxuu la jeeda axaadiis haabitaho nabiga ka sugan ama saxiixada ama xasan ahaado axaadiis kitaabkaasoo mushtamilan kulminayo calaa maa shay yakuunu ahaanaya dariiqan wado lisaaxibihi qofka mukhtasarkaas la saaxiiba ilal aakhirati aakhira gaarsiiya kitaabkaas wuxuu kulansanayaa huu yidhi wax uu qofka aakhira u socdaa uu aakhira ku gaari karo raalli ahaanshaha ilahi ku gaari karo waa kitaab kulminaya dariiq cad oo qofka kitaabkan la saaxiibay macnaha kitaabkan barta ee fahma ee ku dhaqma u noqon kara dariiq uu rilada ilaahay ku gaaro kitaabkan sidaasu kulminaya kitaabkan qofka sida uu yahay ugu dhaqma ee inta fahma ugu dhaqma waa dariiq jannada lagu tago cad wey kitaabkaasoo mushtamilan kulminaya calaa maa shay yakuunu ahaana dariiqan wado lisaaxibihi saaxibi lmukhtasar mukhtasarkaas qofka la saaxiiba wadu u noqona ilal aakhirati wadadaasoo almuusilati gaarsiida ilal aakhirati aakhir wey wadu u noqonaa wadadaasoo muusilatan gaarsiinayda weeye ilal aakhirati aakhira gaarsiinayda wadda aakhiro gaarsiida ayuu noqonaa oo nicmada aakhiro uu ku soo xasishado qofku wa muxasilan kitaabkaas oo soo xasilinaya liaadaabihi aadaabi saaxibi qofka la saaxiiba aadaabta uu u baahan yahay aadaabta uu u baahan yahay ayuu kitaabkaanu u soo aruurinaya oo usoo xasilinaya aadaabta wan wanaagsan ee uu u baahan yahay qofku aadaabta albaatinati qarsoon oo qalbiga ku tacalluqda aadaabta qarsoon ee qalbiga ku tacalluqda sida ikhlaaska iyo runta akhlaaqda wan wanaagsan oo qalbiga ku tacalluqda iyo wadaahirati aadaabta muuqata ee xibnaha ku tacalluqda ee salaada oogideeda waxa weye awaamirta ilaahay oogidooda nawaahida ka fogaanshadeeda waa aadaabta daahirka ah oo waxa weyaan awaamirta oogideeda oo sharaicda oogideeda wey iyo manhiyaadka ka fogaanshadooda kitaabkaasoo jaamican kulminaya litarkiibi waxa weyaan jeclaysiin qofka daacada la jeclaysiiyo oo hawaab badan ayaa loo sheegaa daacaadka ilaahay loogu dhowaado ayaa hawaab badan loo sheegaya si uu jeclaado ugu degdego iyo watarhiibi cabsigelin macaasidana waa laga cabsigelina tarhiib cabsigelin si uu uga fogaado oo macaasida ciqaabka adduun iyo cadaabka aakhiro ka imaanaya ayaa kitaabku wax ka sheegi doona iyo wasaa'iri anwaaci aadaab iyo wasaa'iri anwaaci aadaabi saalikiina dadka socdo aakhiro u socda aadaabtooda nucyaalkeeda dhammaanteed ayuu kulinaa iyo wasaa'iri anwaaci aadaabi saalikiina dadka socda oo aakhirada u socda aadaabteeda aadaabtooda nuucyaalkeeda ayuu keenayaa aadaabtaasoo min axaadiidi zuhdi zuhdiga axaadiistiisa ah axaadiista zuhdiga ka hadlayda wa riyaadaati nafsi iyo nafta waxa weeyaan layliyaalkeeda marka halkaas noo joogo insha allah casharkan allah subxana wa tacala alam sala allah calaa nabiyina maxamed